waxaan maanta kan isugu yeeray inaan halkan ka sheego howlgal ay ciidamada puntland qaadeen howlgalkaas markay xalay ahayd ciidamadooda ku sugan aaga galgala waxay ogaadeen is-urursi cadowga inay isku urursanayaan buuraha galgala xaggeeda dambe ciidamadii markay xogtii ogaadeen waxaana u diray saamo saamadii waxay xaqijiyeen goobahay fadhiyeen weerar baanu ku qaadnay aroortii haddii weerarkii la qaaday nimankii way ka dushay ka saaraayeen buurta meeshay ciidamadeenu ka galeen way carareen qaarkood dhaawac toddoba nin oo dhaawaca waa qaateen saddexdoo dhin oo dhimashahana meeshii bay kaga tageen annaga dhinaca iyaga hal nin baa ka shahiiday ilaahayna waxaan uga baryeena inuu u naxariisto uu jannada ka waraabiyo ciidamadiina hadda waxay ku jiraan safayn buurihii galgale ka shisheeyey ilaa iyo soddon kilomitr bay sii marayaan hadda waxayna baarayaan meelihii ay degaanada u ahaan jirtay iyo meelihii aanu filaynay inay wax ugu jiraan operationkaasu marka si guulu ku dhammaaday haddana ciidamadii baa ku sugan meelihii oo dhan oo gacanta ku haya halkaan hambalyo waxaan uga jeedinayaa ciidamada dowladda puntland oo kuwa oberethonka sameeyey maanta iyo kuwii amniga ka shaqaynayay muddadii u dambeysay oona aan xafiiska fadhiyay oo dhan geesinimadii iyo howlkarnimadii iyo wadanninimadii ay ku shaqaynayeen waxaan u soo jeedinayaa ammaanta ugu fiican waxaana leedahay guuleysta halkaa kasii wada shacabka reer puntland waxaan u sheegayaa cadowgu waa soo yaraanayaa maalin walbana waa laga soo gacan saraynayaa waxaa la rabaa inaad saa gacanta noo siinaysaan noo siisaan inaad hawsha nala wadaan haddaan runta sheego la-aantiin waxba kama socdeen waayo shacabka haddaanan gacan ka helin haddaanan kalsooni ka helin shaqooyinkaa la qabanayo lama qaban kareen saas darteed waxaan u shacabka waxaan leeyahay guusha aada gaarteen sii wada gacantaana siin jirteenana siiya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay saboorka aadna siiseen iyo talooyinka aad nagu saneyseen iyo fududaynta aad nala fududayseen inaan howlgalkaa galno kuna guulaysano anoo ku hadlaya magaca ciidamada qalabka sida waa uga mahad celinaynaa waxaan kaleeto qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhaweynaynaa haddaanu nahay wasaaradda amniga iyo ciidamada qalabka sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xalay caleemasaarku uga dhacay magaalo madaxda garowe intaas waan kusoo gabagabaynayaa
aad baa mahadsan tahay xal cabdicasi puntland bos goormaad ku talasidaan howlgalkan aad ka wadaan qaybo kamida gobolka beri oo aad kula dagaalamaysaa ururka al-shabaab soo abjaraysaa
inta aanu ka soo abjarayna waa wadanayna waqtina yeelan mayso wax koomi karana maaha insha allah waxaan rabaa wasil inaan ku weydiiyo saddex sano ama afar sano in ku badan operationka ka socda buuraha galgaluus
faysal waa mahadsan tahay waa su-aal fiican weeye galgalo waanu qabanay waa run markii hore waa waa meel cimiladeedu adag tahay ciidamada waa laga soo celiyey laakiin dhibta jirtaa waxay tahay galgala waa buur dheer oo ilaa iyo ku dhamaata etoobiya agaarkeeda waana meel hawda marka qofkuna markuu lugeynayo de ma garan karta ciidan weyn oo wada socdaal la heli karaa markiiba laakiin ciidan lugeynayo meelaha ku dhuumanaya waa adagta si loo helaa marka waxay u baahan tahay in intasahan badan la sameeyo xuuraan badan la sameeyo markii la ogaado meelay joogaan markaa lagu aado laakiin layskama socon karo layskama weerari karo meel cidlaa laakiin waxaanu hadda rajeynaynaa ilaah dankiis inaanan dib uga dagaalamin galgala aanu gacanta ku hayno ilaah dankiis